bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidee allah ka dhowaada qodobada wararka hamingna idaacadda warsan oo uu ka siin haytaa guddoomiyaha degmada beledweyne ayaa ku hadalay isbaarooyin yaale duleedka degmada beledweyna oo yahaa jira cali aadan oo ah guddoomiyaha baarlamanka diisa yaa aasiran lanka sameeyay guda magaalada baydhaba faahfaahinayaha kubahaya qaraxa kudhii magaalada muqdisho oo khasaaro dhimashadii dhaawacan iskajaarusi jeysadee madaxweyneha xaafo swiinland ka dhawaaya ee kismaaya duqeyn ku dhiiday bu-aala maraykanka oo roojiya ay taageeradiisu sii jaray bakistaana
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
intaasay dhugunsidayaal may baahana qodobada wararkan kow inay haatana ka dhawaada warkii oo faahfaahsan ilaa igna hareysa oo yaa haajira cali aadan oo ah guddoomiyaha baarlamanka adiisya aaskaran lanka sameeyay guda magaalada baydhaba waryagan cabdirashiid rashka oo ku qiib galaya aaskasee qaran yaa warbixintan idinku diyaariye allah u naxariistee waxaa maanta magaalada baydhabo aaskaran looga sameeyey hooyo haajira cali aadan oo ahayd hooyadii dhashay guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan aaska ayaa ka soo qaybgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre wasiiradiisa madaxweynaha dowlad goleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan guddoomiyaha baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya saraakiisha ciidanka iyo odayaasha dhaqanka ayagoona dhammaantooda alla ugu baryay in jannatul firdowso ka waraabiyo hooyo xaajira cali aadanna guddoomiyaha degmada beledweyne yaa ku hadalay isbaarooyin yaala duleedka degmada beledweynaha bashiir cabdilaahi ayaa faahfaahinta warkuun magaalada beledweynaha ku diray gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan khalaaf ayaa waxauu ka hadlay xaaladaha amniya magaalada beledweyne asigoo sheegay in ay jiraan isbaarooyin yaela duleedka magaalada beledweyne islamarkaana hadda ay wadaan sidii loogu qaadi lahaa isbaarooyinkaasi saan wada ognahay isbaarooyinka magaalada beledweyne yaallo waa isbaarooyin dadku talagalay inay dhibaateeyaan dowladda maamul goboleedka hirshabeelle ama maamulka meesha ka jiro wey isbaarooyinkaasu laba kun laba laba kun iyo lix iyo tobankii ayay meesha kasoo bilowdeen xilligaasu dagaal fara badana ku qaada aniga nafteeda guddoomiya degman oo halkaan ka ah ilaa lix iyo toddoba qof camal ayaan ka xiray haddeerna muxuu ahay waxaan u diyaarinay maxkamadda ciidamada qalabka sida warqada waalan ayaan u jarnay gudoomiyaha gobolka sidaasoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan u jarnay waaran oo oo muxuu ahay waajibka oo ay ku leedahay dowladda muxuu ahay soomaaliyeed ay ku leedahay in muxuu ahay laga qaado ayaa u qorshaysan saaki weerar lagu qaaday darhad weerar lagu qaaday lix maalmood ay saakii lix ka tahay waxaa ku socda weerar oo toos ahoo muxuu ahaye naftooda iyo maalkooda lagu soo baabi'inayo ciidamada ammaanka oo maamul goboleedka hirshabeelle la shaqeeyo oo booliiska iyo nabadsugudda iyo ciidamada militaarka ee soomaaliya intaasoo wada howlgalayo oo hubkoodii iyo tiknikdoodina wata ayaa weerarkaas ku amarnay cidda amarkaas iskala fulinaysana guddoomiyaha degmada iyo guddoomiyaha gobolka waayo dhammaan waxyaabihii lagu banaysan lahay xaquuqdoodaas oo saxda oo lagu dili lahay ama muxuu ahay lagu soo qoban lahayna maxkamaddan ka soo jarnay howlgalkaas waa socdaa waana soo ciribgeyi doona insha allahu tacaala waxa uu digin u jeediyey dadka qaarkood uu sheegay in ay ku lagu leeyihiin isbaarooyinka yaalla magaalada beledweyne duleedkeeda dadka reer beledweyne shacbigooda iyo shucuubtooda kala duwan siduu maamulka uu shaqeynaya ina kala shaqeeyaana loo baahan yahay dagaalkaasna waa wadnaa insha allahu tacaala waana socdaan guud ahaantoodaba dadaalkaas iyo dagaalkaas waa wadnaa awood iyo dowladdaa shaqeeya uhayso waana codkaas cod dheer waaye waxaan idinka codsanayna codkaasi inaad soo celcelisaan odayaasha dhaqanka oo hadda ka hadlaayo oo muxuu ah telefishinada leh maamulka eedeyna waa kuwa wiilasha meesha geystay waa kuwa ayaga waxay soo tuuraan qaadico dariiqayaalka oo wax la cuno ayagaan tillaabo ka qaadi doonaa sidoo ayaga loo raadinaha loo beegsan doona cid alle ciddii maamulka iyo dowladda hirshabeelle caqabad ku ah waan la dagaalamaynaa waana soo qabanaynaa sharcigaan marsiin doona haddii la raalli ka dhigo faahfaahinayaha kubaaha ee qaraha khasaare jeysadii oo ku dhihi degmada owladaag ee magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa xaqiijiya intiya iyo dhimadeen sada askari oo ku tirsanaya ciidamada ammaanka ee saas oo kale gabala aan qaabilsanayti baarowka bilaanta oo galaayeen degmada maybawse sheegay intii oo jaraan dhaawacyo badan oo hadiiriya dadka inaska jara shaqaalaha degmada iyo weliba dad rayideh oo shaqooyin shalduwan ku qabaday degmadaasi maybasaas oo kale dhaawac ah deeray guddoomiye ku-xigeenkii dhiniga amniga iyo siyaasadda degmada holwadaaga baabuurka qarahaga yahay baraada maybana usa angudubay ireeda degmada lakugalow maybana ka qarhay harunta degmada bartamaaje owlaada dhikadaasi dugsi qur-aanha ka horjeeda xarunta degmada ayaa saas oo kale dhaawaca ku deeri sada maamulka degmada iyo sheegaan saraakiil cadaan ah oo hataa hadeeriya degmada iyo mayba iyo wadana baaritaana madaxweyne xaafi iyo simiinlahan ka dhawaayay magaalada kismaayo madaxweynaha galmudug axmed ducaala iyo keega deeray magaalada kismaayo harunta ku-meel gaarka jubbaland madaxweyne iyo wafdiga isu hogaamiyaha iyo mayba qeyb ku-in wasiiri xildhibaana kismaayo seedi antiya ku qeyb galaan shirka madalaha wadatalladowka maamul goboleedyada doqeyna ku dhiidaya bo-ale diyaarado dagaalka oo lan ogahayna dalkila kuleeyaha iyo weerar dhinaga irkee mayba ka qaadana saldhig al-shabaab iyo kuleeyiin degmada bo-ale gobolka jubbada dhexe saraakiil ku tirsaga ciidanka xoogii xaqiijiyay intii duqeynta la beegsadii goob ay ku sugnaayeen ciidamada ku tirsan al-shabaaba dadka deegaankaiyo sheegay intii diyaaradoosay gantaaliyo ka garaaceen saldhig iyo leeyin al-shabaaba maybana lagu ogahayna khasaaraha ku dhaladay duqeyntasi diyaarado dagaalka maraykan han kenya inta badan duqeyn la beegsada ayaan goobo iyo gacanta ka hayaan ciidamada al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya meelwarkaasiinka ku hayaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maraykankiiyo mayba ruujiyay taageeradiisu sii jaray bakistan dowladda maraykanka ayaa ka dhawaaqday intiya ruujidii sida milyan ah oo doolar oo iyo sii jartay dalka bakistan dowladda maraykanka iyo sheegtay intii sababti aata intii xukuumadda bakistan iyo ka guul daraysatay intii horumariya ku samayta la dagaalanka koox argaysada gaashanla dhexe cone felkner afhayeenka pentagon iyo maybos sheegay intay ciidamada maraykanka iyo fadahayaan lacagaha bakistan sii jareen intii iyo kabiyana meel kale oo muhiimad deg dega leh go-aanka maraykanka uskadeeri dhaqaalaha ee taageer ka taageera bakistan intii isroji iyo mayba kuher la horjeeyi doona aqalka sare ee baarlamaanka iyo oo bilo januarina la sheegay intii qeyba ku mid ah tallaabadaasi maraykanka uusa qaadan doona bakistan madaxweyne trump iyo amar sii horeytimayba bakistan uusa ka eedayay intii maraykanka qiyaantii iyo oo bilyan dollar la siyaawo warkii dhugun sidaalisin kula socotan idaacadda warsame ee magaalada baydhabo antaninka dhonye